بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanaa wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaalad cakiran oo ka taagan magaalada khaza ku dhowaad labaatan ruux oo saacadihii lasoo dhaafay majaacad darteed ugu geeriyooday iyo carruurta reer khaza oo bacaadka quudanaya in ka badan boqol iyo soddon ruux oo yuhuuddu afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ku xasuuqeen halkaasi iyo boqolkiiba sagaashan iyo afar xarumaha caafimaadka qidaaca oo howlgab noqday imaarada islaamiga afghanistan oo bayaan ku qoran lahjadada ka soo saartay xaaladda shacabka khaza baaq degdeg ahna u dirtay guud ahaan ummadda muslimka ah sheegtayna in cuquubada ka dhalata musiibada haysata walaalaheenna reer khaza ay wada saamayn doonta ummadda oo idil xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda murugsan oo ay wajahayaan reer khaza iyadoo muslimiinta caalamka ugu baaqday in gurma degdeg ah ay la gaarhaan walaalahooda ayna ridaan andimada riddada ah ee ka jira waddamada caalamka islaamka si loo xureeyo baytulmaqdes maxay yihiin asbaabaha ka dambeeya in la gaajiysiiyo reer khaza muxuuse doonayaa in isbahisiga sahyu saliibiga ah uu ku xaqiijiyo gaajada uu sida hubka uu adeegsanayo qodobadaas kuba kale iyo xalqadii saddexaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xaaladda gaajada ah ee ka jirta magaalada khaza ayaa kasii daraysa iyadoo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay gaajo darteed ay u geeriyoodeen dad gaaraya siddeed iyo toban ruux sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee qidaaca sidoo kale yuhuudda ayaa togtay toddobaatan iyo saddex kale oo ku sugnaa goobaha lagu qaybiyo gurmadka degdega ah tirada guud ee dadka ku shahiiday magaalada khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaana waxay noqonaysaa in ka badan boqol iyo soddon ruux muuqaalo argagax leh oo ku faafay mareegaha internetka ayaa muujinayay carruurta reer khaza oo jirkooda uu isku bedelay qalfoof iyadoo qaarkood ay cunayaan bacaadka tan iyo subaxnimadii saaka waxaa shahiiday ilaa soddon iyo afar ruux oo dhammaantood yuhuuddu ay ku laayeen xarumaha lagu bixiyo gargaarka bini'aadanimo halka sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyo mareegaha internetka ay muujinayaan hooyooyin iyo aabbayaal ku miir daboolmaya waddooyinka dhinaca kale qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka iyo kuwa caalamka islaamka waxaa ka dhacay mudaaharaadii ay dhigayaan malaayiin dad ah oo lagu cambaaraynayo xaaladda cakiran ee ka jirta marinka banaanbaxyadan qaarkood ayaana waxa ay ka dhaciyeen afaafka hore ee safaaradaha dowladaha reer galbeedka tan iyo toddobadii oktoobar tirada shuhadadu waxay maraysaa konton iyo sagaal kun halka dhaawacu uu marayo boqol soddon iyo shan kun waxda warfaafinta magaalada khaza ayaana maanta waxa ay sheegtay in boqolkiiba sagaashan iyo afar xarumaha caafimaadka ay holgab noqdeen dhanka kale imaarada islaamiga afghanistan ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda cakiran ee haysata muslimiinta reer khaza iyadoo baaq muhiim ah loogu diray dadka muslimiinta ah war-saxaafadeedka ayaa ugu horeyn lagu yidhi waa arrin murugo badan in muslimiinta khaza ay weli ku jiraan xaalad gardara iyo xasuuq ah oo uga imaanaya cadowga sahyuuniga israa'il dadkaasi weli waxa ay ku jiraan xaalad gaajo daran cudurro faafa iyo cadaadisyo kale oo kaga imaanaya cadowga naxariis lawha ah imaarada islaamiga afghanistan mar kale waxay si adag u cambaaraynaysaa dembiyada ka dhanka ah bini'aadanimada ee uu geysanayo maamulka sahyuuniga sida duqaynta dadka rayidka ah go'doominta barakicinta iyo in gaajada uu u isticmaalo sida hubka uu dadka ku cabsigeliyo iyo sidoo kale duqaymaha iyo haweenka carruurta ka dhanka ah taasoo keentay dhimasho badan dowladda islaamiga afghanistan waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada saamaynta leh in si deg deg ah ay uga shaqeeyaan sidii gargaar bini'aadanimo ay u gaarsiin lahaayeen carruurta iyo haweenka khaza kana shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa dulmiga iyo gardarrada joogtada ah ee halkaasi ka dhacaya haddii kale wax cudurdaar ah alla hortiisa ugama heli doonno annagoo og dulmigaas waxaana dhici karta in carada allahna saamayso iyo ciqaabtiisa waxaan allah uga baryeenaa inuu siiyo faraj muslimiinta reer khaza uuna cadaabkiisa ku soo dedejiyo sahaynada daalimiinta ah iyo cidda gadaal ka taagan si ay waana qaadasho ugu noqoto dhammaan bashariyadda oo idil ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda murugsan ee shacabka reer khaza iyadoo baaq muhiim ah loogu diray dhammaan ummadda muslimka ah kusoo dhowaada bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa warbixintan soo socota inoogu eegayaa walaalkeen xaarita cabdiqaadir
war-saxaafadeedkan oo cawaan looga dhigay alle aan uga cabsanno uhiilinta iyo ugurmashada reer khaza ayaa waxaa ku saxiixan xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana baahisay mu-asasada warbaahineedda al-kataa'ib waxa uu bayaanku ku furfurtay hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee uu kaga waramayo cadaawada yuhuudda iyo halka ay gaarsiisan tahay allah waxa uu yidhi
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا رهبانا وأنهم لا يستكبرون nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlayo kala gacalka isku naxariisashada iyo isku turidda waa hal jasad oo kale oo haddii xubin ka mid ah ay xanuunsato isugu wacanayo dhafar iyo soo jeed intaas kadib waxaa war-saxaafadeedka lagu yidhi quluubteenna waxay la gubanaysaa waxay yuhuudda loo carooday iyo isbahaysiga reer galbeedka gaaladan ku samaynayaan ehelkeena ku nool khasada go-doonsan mana aynaan arkin waxa ka liita cadowgeena sahayinada sariibiyiinta iyo dabadhifyadooda murtadiinta kuwaas oo hubka gaajaysiinta ka dhigtay wasiiladooda fuliynimada ah ee ay ku doonayaan inay ku qariyaan taagdaradooda la xiriirta inay soo afjari waayeen dagaalka iyagoo ku horjaba kooxeer oo ku dagaalamaysa duruuf adag islamarkaana aan haysan gurmad dhul ballaaran oo ay cadowga kula xisaabtamaan sidaasoo ay tahayna weli waxay dharbaaxyo culus gaarsiinayaan cadowga sahyooniyadda ee fuleeyada ah kaas oo aan awoodin waxaan ka ahayn in derbiga gadaashiisa uu gantaalo ka soo tuuro iyo in la gaajiysiiyo dadka mustadacafiinta ah sidaasna ku faanaya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu intaa kusii daray war-saxaafadeedka waa lama huraan in la baraarujiyo in dadkaas abriyada ah lagu dilo gaajiysiin iyo duleyn uu ogolaaday aqalka cad ee looga taliyo maraykanka inay soo dhoweeyeen isbahaysiga reer galbeedka gaalada ah sidoo kale arrintan ma dhici lahayn haddii aanay jiri lahayn madaxda khawanada ah ee murtadiinta ah kuwaasoo derbi adag u noqday sahaynada si ay usii wataan jaraa'imtooda ka dhankaha abriyada reer khaza war-saxaafadeedka uu baahiyo xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlayo xaaladda murugsan ee khaza ayaa wuxuu intaa kusii daray maamuladaas ridada ayaa ah derbiga ugu horeeya ay tahay in la dumiyo kahor inta aan la dumin gidaarka yahuudda qofkii aan fahmin kaalintooda ku aadan sii jiritaanka gumaystaha mujrimka ah waa inuu fiiriyaa carruurta khaza ee sawiradooda lagu soo bandhigayo shaashadaha caalamka inay gaajo u dhinteenna ay warbaahintu diiwaan gelinayso halka dawaaqiidda ka talisa waddamada muslimiinta ay kusii adkaysanayaan xirnaanshaha marinada khaza islamarkaana diidaya in gawaarida gurmadka sida ay u gudbaan khaza kuwaas oo raashinkii ay wadeen qurmay islamarkaana taariikhdiisu dhacday ilaalinayana masaalixda yuhuudda sidoo kalena baacsanaya qof waliba oo xor ah oo doonaya inuu u gurmado walaalihiisa mustadacafiinta ah sidaas darteed ma xoreen karno baytulmaqdes ilaa aan waddamada muslimiinta ka xoreyno khawaanada dabadhifyada iyo maamulada ridada ah arrintan ayaana ah mid la doonayo in ay fahmaan dadka ay ku u xusub duubanaya xoreynta ummadda ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo lala hadlayo muslimiinta khaza ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka walaalaheena mustadcafiinta ah ee khaza waxaan ku leenahay nebigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu imtixaanay go'doomin iyo gaajo isagoo ahaa sayidka makhluuqaadka oo idil ee sabra oo ixtisaabsada alla agtii waxaa yaala ayaa khayr badan ee annucmaan ibnu bashiir wuxuu yidhi waxaan maqlay cumar ibnu khadaab oo ka hadlaya futuuxaadkii iyo khanaa'imtii ay dadku heleen isagoo leh waxaan arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo calooshiisa isku laabay gaajo darteed isagoo aan heli karin timir liidata oo calooshiisa ka buuxsado waa xadiid saxiix ah war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi gaajada qabatay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah tii gaartay markii lagu goodoomiyey togii abudaalib halkaas oo ay mushrikiintu ku goodoomiyeen saddex sano oo xiriir ah taasina kama reebin inuu qaado ammaanada risaalada kuna kalsoonaado ballanqaadka allah culeyskaasna waxaa xigay minxo iyo in islaamku hoggaanka qabto taasoo ka yaabisay cadowga allah waxaan weydiisanaynaa inuu reer khaza siiyo risqi ay quutaan kana kaafiyo hami iyo murugo kasta xaaladda ummaddan imtixaamanna sidan ka bedelo khaza ayaana bannaanka soo dhigtay in ummadda oo idil ay ku jirto gumaysiga sohyo saliibiga marka laga reebo masaaxada xorta ah ee madaxa bannaan taasoo ku xorooday cisiga jihaadka eena xukunta shareecada allah raayada tawxiidkan ay ka babanayso haba ka caroodaana gaalada gebagabadii waxaa war-saxaafadeedka lagu diray fariin ku socota muslimiinta waxaana lagu yidhi muslimiinay waa inaad ogaataan in dilka lagu hayo reer khaza iyadoo dhammaan dadku ay fiirsanayaan ay tahay ceeb taariikhdu xusi doonto oo aan lagu meeri karin waxaan jihaad ka ahayn kaasoo aan yaraysanin xaqa uu leeyahay ninka ugu yar muslimiinta iyo diyaargarow aan joogsanin ilaa raayada tawxiidka laga suro al aqsa marka qofkii doonaya inuu iska meero ceebtaas waa inuu soo halaalaa xeryaha tababarada shaqo iyo diyaargarowna ku dhaqaaqaa ilaa aan dalalka islaamka ka nadiifinayno nijaasada riddada iyo gaalada oo aan u madax bannaanaanayno shareecada rabbigeena anagoo xor ah allah hodanka waxaan weydiisanaynaa ee gacantiisa ku jiraan furayaasha wax weliba inuu kurbada ka fiido walaalaheena reer khaza alla uquudi oo waraabi deeqdaada weynna ku kaafi ugana gargaar cadowgaada allah waxaan ku weydiisanaynaa dembi dhaaf iyo toobo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee muslimiinta loogu baaqay inay u gurmadaan reer khaza ayaa kusoo aadaya iyadoo xaalad adag ay wajahayaan muslimiinta khaza cadowga yahuudda oo helaya taageero caalami ahna la keli noqdeen halka muslimiinta caalamka ay indhaha ka daawanayaan dhibaatadaasi بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo iyo walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastood joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada xalqadeenna saddexaad ee kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeenna maanta waxaannu ka ambaqaadi doonnaa mafhuumka laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waa tiirka koowaad uguna weyn islaamka waxay ka horaysaa salaadda soonka sakada xajka iyo wax weliba oo ka mid ah diintan qofkii qur-aanka ku tadabbura wuxuu shakila'aan arkayaa ahmiyadda weyn ee uu kitaabka allah siiyey qadiyadda tawxiidka ee ah qadiyadda laa ilaaha ila allah iyadoo qaybta ugu badan ee qur-aanka oo idil ay qaadatay qadiyaddaasi inkastoo diiradda ay saarayaan suuradaha mekiga uu aad u xooggan yahay marka ugu horaysaba waxaa ku soo degdegaya maanka sidaan ku tilmaamay kitaabka ah diraasaatun qur'aaniya in ihtimaamka xeelka dheer ee kitaabka allah uu siiyey qadiyadda laa ilaaha ila allah ay sababteedu tahay in markii hore dadka uu la hadlayey qur-aanka ay ahaayeen dad mushrikiin ah sidaa darteedna ay munaasabaddu ahayd in xoogga la saaro qadiyadda tawxiidka si loo saxo ictiqaadaadkooda baadilka ah iyo tasawuraadkooda faasidka ah ee ay ka qabaan qadiyadda uluuhiyada laakiin sii socoshada in suuradaha madaniga dhexdooda looga sheekeeyo qadiyaddan ka gadaal markii caqiidadu saldhigatay mujtamaca islaamiga ah iyo dowladda islaamkana dhidibada loo taagay bulshadana ay laasimtay waajibaadka islaamka iyo wuxuu keensanayo oo ay ugu horayso jihaadka waddada allah arrimahaasi oo idilna waxay caddayn marag madoontaa u yihiin ahmiyadda ay leedahay qadiyaddan xitaa marka loo eego mu'miniinta ay la hadlayaan aayadaha ka bilaabanaya hadalka allaah ee ah يا أيها الذين آمنوا waxay kaloo arrimahaasi caddayn u yihiin in qadiyadda tawxiidka ee ah qadiyadda laa ilaaha ila allah aanay ahayn arrin la sheego wakhti ka mida wakhtiyada kadibna howlo kale looga sii dhaqaaqo balse ay tahay arrin la sheego kadibna iyadoo la wato loo sii dhaqaaqo arrimo kale waa sheeko aanan go'aynin wakhti ka mida wakhtiyada aayaddan ka mida suuratu nisaa ayaa si cad u caddaynaysa arrinkaasi aan tilmaamay يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا
dadka iimaanka loogu baaqayo waa muuminiinta يا أيها الذين آمنوا waxa inay rumeeyaan loogu yeerayana waa isla wixii ay rumeeyeen waxaa loogu baaqayaa inay rumeeyaan allah rasuulkiisa kitaabka lagu soo dejiyey rasuulkiisa iyo kitaabkii ka horeeyey ee uu soo dejiyey allahna wuxuu qaybaha dambe ee suuratulbaqara ku yidhi isagoo ka warramaya mu'miniinta آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
marka qadiyadda laa ilaaha ila allah waa qadiyad joogto ku ah nolosha basharka gaalada oo keliya looguma yeerayo inay rumeeyaan mushrikiinta oo keliyana looguma yeerayo si loo saxo ictiqaadkooda hase yeeshee mu'miniinta ayaa loogu yeerayaa sidoo kale qadiyaddaasi waana la xasuusinayaa si ay quluubtooda ugu noolaato maankooduna ay u dhex degto una ahaato mid ku shaqaysa waaqica noloshooda oo aanay sinaba uga tegin waxay keensanaysana aanay mooganaan
يا أيها الذين آمنوا layaa ma laha in qadiyadda laa ilaaha ila allah ay noqoto qadiyadda weyn sababta uu qur-aanku ahmiyaddaasi gaarka u siiyey kelimaddaasna ma ahan inuu yahay kitaab diineed darteed sababtu waxay tahay in kitaabkan uu yahay manhaj jaangoynaya nolosha bini'aadamka nolosha bini'aadamku ma toosayso ilaa uu ka garto xaqa sababta loo abuuray samaawaadka iyo dhulalka iyo ilaa ay noloshiisa ka waafaqdo xaqaasi oo aanay sinna uga leexan waxa uu keensanayana ka fallaagoobin xaqa waxa uu yahay inaannu jirin macbuud xaq lagu caabudo oo aan allah ka ahayn isaga keligii ayaa wax abuuray isaga oo keliya ayaana wax arsaaqa isaga oo keliya ayaana wax haysta isaga oo keliya ayaana iska leh arrimaha maamulka keligiis ayaana ah midka isku taagidda badan danaha basharka mana jiro axad aan isaga ahayn oo wax abuura ama wax quudiya ama arrimaha haga arrinkaasoo idil wuxuu keensanayaa in la caabudo keligiis waxna aana la wadaajin cibaadadana aan la siin axad isaga ka soo haray marka intaasoo idin laga soo tagana arrinkaasi waa xaqa uu allaah ku leeyahay addoomihiisa ileen xaqa uu leeyahay axadka wax abuura ee wax arsaaqa dadkana u nimceeya waa inaan cibaadada laga siin cid kale oo aan wax abuurin waxna quudin nimco iyo galladna dad siinin marka intaasoo idin laga soo tago qadiyaddan waa qadiyadda insaanka qudhiisa allaha wax abuuray waxna arsaaqay dadkana galladaystay oo u nimceeyey wuxuu mudan yahay in loo keli yeelo cibaadada maxaa yeelay wuxuu keli la noqday uluuhiyada iyo rubuubiyada hase ahaatee allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka deeqtoon yahay addoommaha iyo cibaadadooda boqortooyadiisana ma saamaynayso in isaga caabudaan addoomihiisa ama ay ku gaaloobaan allah wuxuu xadiidulqudsi ku leeyahay addoommahaygiow haddii mu'minkiinna kaafirkiinna baarigiinna iyo faajirkiinnaba ay lahaadaan qalbiga midka idinkugu alla cabsida badan oo kale arrinkaasi boqortooyadayda waxba kuma soo kordhinayo haddiise mu'minkiinna kaafirkiinna baarigiinna iyo faajirkiinnaba ay yeeshaan qalbiga kan idinkugu faajirnimada badan oo kale arrinkaasina boqortooyadayda waxba kama nusqaaminayo allah wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ah ku leeyahay وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد
amaa insaanka arrinkiisa waa mid sidaa ka duwan dhanka marka loo fiiriyo ilbiriqsi ka mida noloshiisa kama deeqtoomo fadliga allah
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
dhanka kale insaanku fidra ahaan waa in uu wax xun caabudaa ilbiriqsi ka mida noloshiisa ma soo marto ilaa wax xun ayuu caabudaa isaga ha ogaado arrinkaas ama yaanu ogaanin ilbiriqsi walba oo ka mida noloshiisana waxa uu u dhexeeyaa laba arrimood oo aanay jirin wax saddexeeya waa inuu ahaadaa mid caabudaya allah isagoo aan waxba la wadaajinaynin ama inuu caabudo shay kale oo aan allaah ahayn isagoo allaah la caabudaya ama shaygaas oo keliya caabudaya labadaas arrinna waa un isku mid waxaana uu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay cibaadada shayddaanka maxaa yeelay waa ajiibid la ajiibay baaqii shayddaanka ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
sidoo kale abuuridda basharka wuxuu allaah ku abuuray fidro ah inuu aad u jeclaado shahawaadka allah subxaanahu wa tacaala ayaa tilmaamay arrinkaa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
shahawaadkaas in kastoo ay ku dhex jirto fitrada insaanka allahna uu xigmado ka leeyahay haddana waa albaabada uu shayddaanku ka soo galo insaanka si uu uga fogeeyo cibaadada allah fogeyn ku meel gaar ah sida marka uu ku dhacayo macaasida zaaniga ma sinaysto marka uu sinaysanayo isagoo mu'min ah tuuggana wax ma xado xilliga uu wax xadayo isagoo mu'min ah ama fogayn buuxda oo uu shayddaanku kala jarayo insaanka iyo allah isagoo ku ridaya shirki ama gaalnimo iyo juxuud قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
ma siina nolosha bini'aadamka allaah caabudaya iyo kan shayddaanka caabudaya mar kale allaah wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم mar kale allaah wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور fadliga allaah iyo deeqdiisa waxaa ka mid ah in haddii addoommuhu gutaan xaqa uu allaah ku leeyahay ee ay ka mid tahay in loo kala yeelo uluuhiyada iyo rubuubiyada cibaadadana iyadoo barax tiran isaga lala aado ay ku noolaanayaan nolosha ugu toosan sidaba uu allaah ku abuuray noloshooda adduunyadana ay noqonayso nolosha ugu wanaagsan uguna nadiifsan islamarkaana ugu qurxoon aakhirana waxay helayaan abaalmarintii uu allaah u ballanqaaday haddiise ay gaaloobaan waxay adduunyada ugu raaxaysanayaan sida ay xayawaanaadka u raaxaystaan oo kale aakhirana waxay heli doonaan waciidkii uu allaah ugu goodiyey والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم mar kale allaah waxa uu leeyahay والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
sidaa darteed wuxuu bini'aadamku mar weliba u baahan yahay kelimadda laa ilaaha ila allah wuu u baahan yahay insaanku kelimaddaas marka uu gaal ama mushrig yahay si uu u saxo asalka ictiqaadkiisa sidoo kale wuu u baahan yahay insaanku kelimaddaas isagoo mu'min ah si uu u baraarugo una digtoonaado una xidho albaabada uu shayddaanka ka soo geli karo naftiisa si uusan uga fidnayn cibaadada xaqa ah ee uu leeyahay allah dhammaan xaaladaha bini'aadamka waxay kelimadda laa ilaaha ila allah howl gaara ka dhex gudanaysaa nolosha bini'aadamka mana noqonayso kelimad la isaga hadaaqo oo aan lahayn waxay keensanayso raadna aan ku lahayn waaqica nolosha مفاهيمنا بالرضا halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeennii saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada iyo aan ku akhrinayno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فضاء مفاهيم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
wahagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى